magaalada nairobi ayaa laga afduubay waxaan ata yani markaan qiyaasna sidan u dhacday raggan xaasaskoodii iyo familiyadoodii oo joogay waxa weeyaan way dab qabeen yani dhibna ma qabin magaalada caadiga ay u tageen xilligay soo noqon jireen oo lagu yaqaano markii la waayey la raadiyeyna waxaa yani saacado ka hor markay labadii ahayd waa lala hadlayay way iska fiicnaayeen saddexdii markii la gaaray oo teleefonadooda la waayey marka habeenkii hadda ahaa idil waa la raadinayey saaka subax isniinta waa la raadinayey meelay ku ku dhacaynayay shaqadooda waa la waayey isbitaaladii waa la tegey boolisyadii iyo maamuladii iyo dawladdii wa wa wa wa waa la gaarsiiyey meelo badan baa laga fiiriyey marka wax xaqigooda ragga in la afduuqay ay ka bixin ka ka maqan yihiin maarata carradii dad yacni ku talagalay safarna ma ahayn dad caadi iska qabo dharkooda caadiga xiran bay ahaayeen oo magaalada degan oo muxuu ahaa meesha safar u yimi waana waxay ahayd raggii de ergada ahaa ee waa gartay wadahadal ka qaybgelaya meesha waxay ku sugayeen wadahadalkii maaragtay oo in muddo aba la saadaalinaya in dib loo laisugu soo noqdo waa gartay marka idinku ma raad raacdeen oo telefonadoodii iyo signalkoodii ma la raadiyey haddii la raadiyey maxaa idiin soo baxay kolley arrimahaas hade waa arrimo baaritaan ay ku socoto laakiin xaqiiqadu waxaa weeyaan adugu sahamada hore waxaa la sheegaya in raggaas telefonadooda ee xadka kenya inay ka baxeen marka idinka inta hadda aad ka war haysaan halkee bay joogaan raggaasi ma gudaha etoobiya joogaan mise dhinaca kenya annagu kolley hadda waxaan ku xisaabinaynaa inay gudaha etoobiya joogaan meelay ka tahayba inay gudaha etoobiya joogaan in kolley waxaana filaynaa kolley in adsaabada meel ka sheegsa loo dhaadhicin doono haddaan loo dhaadhicin already waa gartay labada nin maxay u joogeen nairobi bal qorshaha u joogeen iyo iyo mas-uuliyadda ay u hayaan o n lf wax iiga sheeg labada nin nin wuxuu ahaa sulub cabdi axmed wuxuu ahaa muddo badan guddoomiyaha xarunta wuxuuna ka mid ahaa ergadii rasmiga ahayd sanadka hadda horaantiisii sanadkii lasoo dhaafay bartankiisii ka qayb gala wadahadaladii dawladda etoobiya iyo urka o n l f ninka kalena kaaliyihiisu ahaa gacan ninka gacanta siinayay buu ahaa waxayna u joogeen waxay ahayd maadaama ay ragga raggii gudaha masalayna gudaha ka yimaadeen in ay sugaan yani qolyihii muxuu ahaa yani adxaadyaashaana ay kula taliyeen oo saas marka waxay ahayn ergo rasmi ah oo u joogta meesha arrinta wadahadalka haddii wadahadalka laisku soo noqdo maadaama uu jiray maaragtay yani cilaaqaad aan toos ahayn oo kolley qolyihii ay wadeen dawladda kenya ay wadeen oo arrintaa aana weli weliga dhiman marka waxay ahayd rag halkaa u jooga maaragtay wadahadalkaa inay ka qayb galaan oo kulley un halkaa saasay u joogeen wadahadallo hadda xilligan socday miyaa jiray ama furmi lahaa maalmaha ama usbuucyada soo socda guud ahaan intii muddo aba waxaa weeyaan dawladda kenya iyo dawlado kaleba aad bay isugu dayeen inay arrintaa soo celiyaan marka rajada way fiicnayda waa la qabin laakiin specific deed oo hadda wakti hebel ah ma jirin laakiin saadaal guud in sanadkan bilowgiisa wadahadalka dib laisugu soo noqdo oo saansaanteeda socotay oo kolley de waad garanaysaa oo waxaa weeyaan shatal diplomacy badan baa in muddo aaba iska socday oo waqti dheer ah waa garta waxaa jira warar ay baahinayaan qaar ka tirsan ama mid ka mid a websaytyada maamulka kililka shanaad taageera oo sheegaysa raggaas in la qabtay iyagoo isku dayayey xuduudda inay soo galaan maxay kula tahay waa arrintaas waa waa been abuur aan waxba ka jirin waayo maalinkii xadda ahayd oo shalay ahayd ayaa waxaa weeyaan waxaa magaalada nairobi joogeen oo caadi reerkoodii ula joogeen muxuu ahaa markhaatiyaal baa loo hayaa marka dad yani inay durbo boodaan yani ay tagaan kililka yani waa wax keyr macquula sabab ku kalifaysana ma jira caruurtoodii reerahoodina way degan yihiin waxa weeyaan marka waana mas-uuliin sare uray ahayn baahi marka haddii ugeynaysana ma jirin marka waa arrintaas si loo qariyo maadaama ay de tahay arrin dembi dembi maaragtay ay tahay crime in dad la afduubo ayaa sawir cusub loo ayaa loo sameynaya maaragtay ay soo gelayeen iyo hataa waan aragnay qoraalka ay sii daayeen waa qoraal hataa aan shaysan mar waxay leeyihiin way soo gelayeen oo ayba soo geli rabaa la qabtay mar waxay leeyihiin waxay rabeen inay isa soo dhiibaan mar waxay leeyihiin waa aniga iskhilaafsanaa oo marka yani hadallo kale un iska aan aan aan runtii cilmiyeysnayn baa meesha lagu soo qoray halkaa waxaa muuqanaysa inay tahay wax hadda markaa lagu baraarugo la alifayo laakiin waxaan aada u ognahay oo aan aaminsannahay operationkan inay iyagu fulin securityga etoobiya dowlada dhexe fulisay oo operationka operation u yahay ethoobian securityga fuliyeen marka ay mar dambe ku baraarogeen qolyahan hadda ay maarata magaca inay qaataan rabaan ma laga yaabaa inay isdhiibeen hadda ka hor xubno ka tirsan onlaftu waxay u baxsadeen dhinaca etoobiya maya lagama yaabo inay isdhiibaan raggan waa mas-uuliyiintii sare ugu sarreysay ururka wax khilaafana ma jirin baahi ay isu dhiibaanna ma jirin waxaa weeyaan laakiin in muddo aba digniin baan helaynay oo waxaa weya dowladda etoobiya waxay waayada aada ugu mashquulsanayd waayo waxay ku caanamaashay marba inay tiraado hebel baax soo galay oo isdhiibay marka raggii wadahadalka rag ka mid ahaa sanadkii hore cabdinuur bay ku hungoobeen oo yidhaahdeen wadahadalku ka mid ahaa isagoon ka mid ahayn oo xubin caadi xafiis jooga ahaa marka in muddo aba waan helayno digniino inay raadinayaan rag sabab mas-uuliyiin intay qabtaan oo ay maaragtay dhibaateeyaan marka hadhow inay yidhaahdaan raggan way issoo dhiibayan laakiin ragganu ma ahayn rag isdhiibaya waa rag labaatan sano xabadda ridaya dagaalka duurka ku jiray iyo maaragtay rag aadan ugu kalsoonnahay marka rag xaggaa u socday ma ahayn mana laga sidayn marka waa iska un maaragtay waa waa waa khiyaamo qaran wey oo dadkaa shacabka soomaalida ogaadanya la raba in la lugooyo un lugooyinkaas unbay kamid tahay iyo khidmadaha iyo siyaasadaha tabaha cadowga